بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله وعير رابعها متك أفراد الردف وهو حرف مد قبل حرف قبل الروي وعن سوق هذا الني إن قوافد أي شن قيبوتها القافية قيبت لبعض وحي أهيد حروفها أي حروف القافية حروف القافية الشيخ وحشين اللحيهين xarafka koowaad waa arawiy oo lagu sheegay inuu yahay xarafka qasiidadu ay ku dhisan tahay loona nisbeeyo xarafka labaad waa alwaslu waana xarfu liin oo ka dhalanaya ishbaaca rawiga lagu sameeya xarakadiisa xarafka saddexaad wuxuu ahaa alkhuruuj wuxuuna sheikhu ku sheegay inuu yahay xaraf ka dhalanaya can xarakati haai lwasli haa lwasli xarakadeeda haddii ay fatxo tahana alif baa ka dhalanaysa haddii ay waaw tahana waxaa haddii ay damo tahana waaw baa ka dhalanaya haddii ay kasro tahana ya-a ka dhalanaya waa mid uu sheikh ku tusaaleeyay yuwaafiquhaa yuxsinuunahu naclihi midda afaraad marka waa aridfu ridfigu waxaa waaye buu yihi xaraf xarfu maddin waa xaraf mad wey oo qabla rawiyi rawiga ka horeeya xarfulmad waa alif iyo ya iyo waawaay xarafkaasoo rawiga ka horeeya rawiga soo ma ahayn xarafka ugu dambeeya qaafiyada xarafka ka horeeya ee xarfumadka ah xaraf walba ma aha xarafka ka horeeya xarfumadka ridfi baa loo yaqaanaa falalifu alifta ka qowlihi ka qowli shaacir wey alacim sabaaxan ayuha talalu lbaali wahal yaciman man kana fi lcusuri lkhaali alacim sabaaxan cin bimacnaa nicmayso waay nicmo iyo barwaaqo ku noolow sabaaxan yacni subaxda ama goorta ay tahay subaxda ayuha talalu aahaartan albaali baaba-day yacni gurigii wixii ka haraya baaba-ay ama aasaaskii baaba-ayo waxaad ku nicmaysataa wuu leeyahay subax wanaagsan wahal yaciman ma nicmaysanaya man kaana fi lcusuri lkhaali qofkii ku sugan casriyadii tegey ama barwaaqe iyo nicmu arkayaa wey asaa isweydiinaya hadda shaahidka waxaa waaye wahal yaciman man kaana fi lcusuri lkhaali xarafka hadda u dambeeya arawiy oo lagu magacaabayo inuu yahay arawiy waa maxay waa laamta waay laamta ishbaaceedii aya-da ka dhalatay laamta maxaa ka horeeya alifaa ka horeeya aliftaasi marka waa ridfi wey aliftaas maxaa loo yaqaanaa alridfu baa la yidhaahdaa walyaa-u ya-dana ka qowlihi ay ka qowli shaaciri wey bucayda shabaabi casra xaana mashiibu bucayda shabaaba casra xaana mashiibu shabaabnimada wax yar kadib casra xaana casri ama wakti uu soo wareegay mashiibu ciradii iyo sheebnimadii macnaha wuxuu leeyahay jacayl aada gabar u qabto ayaa ku halaagay buu leeyahay adoo shabaabnimadiina ka gudbay ciradii waktigeediina aad aada gaartay macnaha adoo nin weyn ah ayaa haddana wuxuu leeyahay jacaylku ku halaagay hadda shaahidka uu ka rabo waxaa waaye mashiibu mashiibu arawiy waa ba'da arawiy waa ba'da ba'da maxaa ka horeeya ya-a ka horeeya ya-daasi maxaa la yidhaahdaa alridfu wey waa xarfu madin oo qabla rawiya wal waaw waawduna ka surxuubu sida surxuubu oo kale we qad ashhadu lgaarata shacwaaa taxmilunii jardaau macruuqat lixyayni surxuubu waa soo marna beytkan hadda ka hor surxuubu ba'dilna waa godan tahay waa la ishbaacinayaa markii la ishbaaciyo waa waa ka dhalanaysa soo maa hadda rawigu waa ba'da ba'da maxaa ka horeeya waaw baa ka horeeya xarafkaas waawda waxaa la yihahda alridfu kaa marka ridfu baa loo yaqaan waa xarfu madin qabla rawi haddaa aragta ridfi ku magacaabo khaamisuhaa midka shanaad ee xuruufulqaafiya ka mid ah atta'siisu waa ta'siis xarafkan waxaa la yihahda waa xarfu ta'siis wa huwa ta'siisku alifun alif weeye baynahu aliftaasoo baynahu wa bayna arawiyi ayada iyo rawiga uu u dhaxeeyo xarfun xaraf waa alif ayada iyo rawigu xarif xaraf u dhaxeeyo wayakuunu waxayna ahaanaysaa aliftaasi min kelimati rawiyi kelimadda rawiga inay ka mid noqotona macnaha way noqotaa way dhacdaa wey kelimati rawiy ayay ka mid noqonaysaa waa xaaladda soo socota ta'siisku waa alif qaacidada guud oo ka qaadanaysa waxa waa inay ta'siisku tahay alif ayada iyo rawigana xaraf u dhexe haddii marka rawiga iyo alif xarfa u dhexeeyo aliftaasi ta'siisaad ku magacaabaysaa aliftaasi ha ka mid noqoto min kelimati rawiy ama yaysan ka mid noqonin ka qowlihi ay ka qowli shaacir waa iyadoo rawiga ka mid ah walaysa cala alayaami waddahri saalimu walaysa cala alayaami maalmaha dushooda ma ahaanin waddahri iyo zamankaba saalimu mid nabadgala macnaha cidnama nabadgelaysa wey oo ka nabadgeli maayo taqalubu alayaam waddahr walaysa cala alayaami waddahri saalimu saalimu waawda hadda u dambeeya ishbaacay ku timid laakiin rawiga waa maxay rawigu waa miimka miimka maxaa ka horeeya laamaa ka horeysa laamtaasi maxaa ku xiga alif aliftaasi ta'siisa la yihahda alifta iyo hadda rawiga maxaa u dhexeeya hal xaraf oo laamaa udhexaysa soo maaha idan aliftaasi waxaa leeyahay waa ta'siis maadaama ayadii rawiga xaraf u dhexeeyo wa min gayriha ay wa min gayri kelimati rawiyi kelimati rawiyina way noqotaa aliftu way ka mid noqotaa gayrkeedna way noqotaa hadda tusaalihii aan soo marnay saalimu ma ka mid tahay kelimati rawiy ya way ka mid tahay ayaday way ka mid tahay wa min gayriha in kaana rawiyu hadduu rawigu yahay damiiran hadduu damiir yahay min gayriha bay noqonaysaa haddii rawigu damiir yahay ka qowlihi alaa laa taluumunii alaa laa taluumaanii kafa allowma maa biya فما لكما في اللوم خير ولا ليا ألم تعلما أن الملامة نفعها قليل وما لومي أخي من سماتيا ألا لا تلوماني warlabadiina oo aniga hay canaananina buu leeyahy yaallay canaananin kafal lowma canaan waxaa idinkaga filan maa biyaa waxa aniga aan ku suganah xaalkaan ku suganaha canaan idinkaga filan ma u baahnidiin buu le inay canaanataan famaa lakumaa adinka idinma sugnaanin fi lowmi dhaleecaynta iyo canaanta dhexdeeda kuma lihidiin khayrun wanaag idinkuguma sugnaanin wax wanaaga walaa liya aniguna iiguma sugnaan marka ciday faa'iidada ugu jirto lama arka buu leeyahay alam taclama ma waadan ogeynina ana almalaamata canaanta iyo dhaleecayntu nafcuhaa faa'iidadeedu qaliilun inuu yaryahay wamaa lowmi akhii wamaa lowmii ma ahaanin canaantayda akhii aan walaalkay canaananayo min simaatiya calaamadaha aniga laygu yaqaano kama mid ahan buy inaan walaalkay canaanto astaan iyo calaamad iima ahan hadda shaahidka waxa waaye famaa lakumaa fi lowmi khayrun walaaliya ya-da waa rawigii waay waa damiir soo maha waa rawigii ya-daasi waxaa ka horeeya laam laamta maxaa kasii horeeya alif laada alifta ku jirtaa ka horeysa alifta laa ku jirta waa ta'siiska waay hadda alifta laa ku jirta ayadaa waxay tahay ta'siiskii min simatiyana waa la mid oo ya-dina waa rawiy ya-da ta baa ka horeysa ta'da alifta ku xigtaa ta'siiskii ah ow bacdahu ama waa qeyb ka mida buuyi bacdahu macnaha wuxuu ula jeedaa ta'siiska waa min gayri kelimati rawiy kelimati rawiga kama tirsana rawiguna waa bacdu damiirin yani rawiguna waa qeyb damiir ka mida wey wain wuxuu yihi ka qowlihi ay ka qowli shaacir wain shi'tumaa alqaxtumaa aw natajtumaa wain shi'tumaa midlan bimidlin kamaa humaa wain kaana caqlan facqila liakhiikumaa banaati makhaadin walfisaala almaqaadima wain shi'tumaa haddii aad doontaan alqaxtumaa waxaad qaadanaysaan halihii irmaanaa ayaad qaadanaysaan ay akhadtum liqaax liqaax waa halaha irmaano caanaha leh ow natajtumaa ama waxaad qaadanaysaan halaha ilmaha jiidaya caru ilmaha wata wain shi'tumaa haddaad doontaanna mihlan bimilin qisaasaad ayaad qaadanaysaan yacni midkii wax dila in loo dilo kamaa humaa sida ay yihiin labadoodaba wain kaana caqlan hadday arrintu diyo tahana facqilaa u qaada diyada liakhiikumaa walaalkiin waxaad u qaadaan banaati makhaadin banaati makhaad u qaada walfisaala iyo halihii ilmahoodii ay ka go-een almaqaadima ee la hormariya markii suuqa la geynayo oo qiimaha fiican jooga wuxuu la hadlayaa laba nin oo walaalkood la dilay marka wuxuu leeyahay dhowr khiyaaraad leedihiin haddii aad doontaan waxaan idin siinaynaa halaha kuwa ugu fiican markay irmaan yihiina loogu jecel yahay soo maaha ugu qaalisan yihiin ayaan idin siinaynaa ama waxaan idin siinaynaa hala markaa dhalay ayaan idin siinaynaa oo qaata sidaas ku taga ninkii laydin dilay bedelkiisa qaata haddaad doontaanna milan bimilin weeyo ninkii ninka idinka dilay ayaa laydiin soo gacan gelinayaa ilan labada nin waa siman yihiin oo waa kamaahuma nin buu dilay asigii ninkii dilayna waba ninkuu dilay waxba isma dhaamaane milan bimilin u qaata wain kaana caqlan hadday arrintu diya tahay oo dariiqii diyadee rasmiga la raacayana facqilaa liakhiikum caqligu diyadaa la yihahda waxaana caqli loogu magacaabay geela diyada loo bixiyo markii la keeno waa la soo xiraa caqligu waa xiridda iyo dabridda wa geela marka hore la xirayo sidaasaana caqli loogu magacaabay ila waa lasoo xirxiraya markii la rabo in diyada lagu bixiyo haddaad rabtaan marka diyo ama diyo hadday arrintu tahay facqilaa liakhiikuma banaati makhaadi banaati makhaad yacni waa halaha markaa riman ilmahoodii wey walfisaala iyo kuwa ka go-ay waa qaalmihii ka go-ay halihii wey almaqaadima ee la hormariyo waa la hormariya muxuu ula jeedaa yacni qiimahooda waa qiimo badan yihiin oo dhaqaalo fiican ayaa lagu gataa waa halaha nooca ugu wanaagsana xulka ah wey kuwaas qaata buu haddaad doontaan haddaad diya doonaysaan shaahidka hadda waxaa weeye kamaa humaa kamaa humaa hum waa isla socotaa waa damiir soo maaha hadda rawigu waa miimka maxaa ka horeeya ha baa ka horeysa ha-dana alifaa ka horeysa aliftaasi maxaa la yidhahdaa aliftaasi ta'siisaa lagu magacaabaya saadisuhaa midka lixaad ee xuruufulqaafiya ka mid ah addakhiilu wey wahuwa xarfun dakhiilku waa xaraf mutaxarikun oo xarakaysan bacda tasiisi ta'siiska kadib xarafka xarakaysan ta'siis kadib xarafkaasi waxaa la yidhaahdaa addakhiil kalaami saalim sida laamta saalim ku jirtoo kalewa saalim miimka waxaa la yidhi waa rawi maxaa ku xiga miimka laamaa ku xigta laamtaasina maxaa ka horeeya alif aliftaasi waa alifu ta'siis soo maa ta'siis midii loo yaqiinay way aliftaasi xarafka ka dambeeye xarakaysan ayaa waxaa la yidhahdaa dakhiil xarafkaasi muxuu noqonayaa waa laamta saalim ku jirta dakhiil baa la yidhahdaa halkaa waxaa ku dhammaaday xuruufulqaafiya qaafiyadii xuruufteedii ee lixda ahayd athaaliu xarakaatuha muxuu haalid ka yahay aqsaamu alqaafiya waxaan soo qaadanay alqaafiya iyo xuruufulqaafiya qaybtan saddexaad waa xarakaatuhaa ay xarakaatlqaafiya qaafiyada xarakaadkeedana ayadana magacyay leeyihiin xarakaadkii qaafiyada wey wa hiya xarakaat lqaafiya sittun waa lix awaluhaa xarafka hore almajraa baa la yihahdaa xarafka hore majraa ayaa loo yaqaanaa wa huwa xarakatu rawiyi almuطlaqi wa huwa xarafkan almajra la yidhaahdana waa yani xarakadani waa xarakatu rawiyi xaraf maaha hadda xarakan ku jirnaa waa xarakada rawiga almuطlaqi rawigii almuطlaqi la iطlaaqay bimacnaa aan la reebin wey almuطlaq haddaad maqasho waa mutaxariga loola jeedaa waa mid xarakaysan rawigii xarakaysnaa xarakadiisii majraa baa la yidhaahdaa haaniha xarafka labaad oo xuruuftaasi lixdaa ka mid a annafaadu ayaa la yidhaahdaa xarakaad waa carabka xuruuftan kusoo jirnau dafaya waa xarakaadka ثaaniha xarakaadka qaybtooda labaad annafaadu wey wa huwa nafaadkuna xarakatu haai lwasli ha-dii haa-ulwasliga ahayd xarakadeedi wey haa-ulwasli waa soo marna soo maaha ha-daasi xarakada saaran nafaad baa loo yaqaanaa ka yuwaafiquhaa sida yuwaafiquhaa ha-da xarakada saaran yuwaafiquhaa ha-daas oo xaraka ma saarna xarakadaasi nafaad aad ku magacaabaysaa wa yuxsinuunahu iyo yuxsinuunahu ha-da ku jirta xarakadeeda wa naclihi iyo naclihi saddexda waa soo marnay xarakaadka saaran waxaa loo yaqaanaa annafaad ثالثها أي ثالث الحركات حركات كمثل كودا سدحاد الحذو وهو حذونا حركة ما قبل الردف حركة ما قبل الردف ردفك أن هرتيس حركة كجرتو كحركة باء البالي سذا بعض البالي كجرته حركة يدو كلاوي ridfiga wuxuu ahaa soo ma ahan xarfu madin oo qabla rawiy ah xarafkaasi xarfu madin ah oo qabla rawiyi dhacaya xarafkaasi ridfiga xarakada ka horeysa waxaa loo yaqaanaa alxadw xarakadaasi waa xarakada hadda ba'da saaran albaali albaali alaacim sabaaxan ayuha طalalu lbaali albaali waxaa u dambeeya laam soo maha baali maxaa u dambeeya qaafiy rawigu waa waa waa laamta laamta waxaa ku xiga ya albaali yani hadda waxaan dhihi lahaa waa rawiga waa ya-da kadib waxaa ku xiga alif alifta waxaa ku xigta laam laamtaasi maxaa la yihahdaa maya albaali albaali laamtaa waxay tahay rawigii laamta waa ya-da ishbaac waa laamtaasi xarafka ka horeeya ayaa waxaa la yidhahdaa ridfi xarafka ka horeeya waa alif soo maaha aliftaasi ridfiga ah xarafka ka horeeya xarakada saaran maxaa la yidhaahdaa alxadu xarakadaas waa wahuwa xarakatu maa qabla ridfi ka xarakati baa'i lbaali wey wa shiini mashiib wa xaa'i surxuub iyo shiinka ku jirta mashiib iyo xaa'da ku jirta surxuub raabicuhaa xarakada afraad alishbaac wey وهو حركة الدخيل وأنا الدخيل كحركة سوى الدخيل هذا صامرنا وعوها حرف متحرك بعد تأسيس تاسو أها صامها أو لام تسالم كجرتي أهيد وياهي هذا وحو ليه حركة مركة حرف كاس دخيل كا حركة كوريسة إشباع لو يقانا ولام تسالم كجرته وضمة فاء التدافع iyo fa'da tadaafuc damada saaran wa fatxati waawi tataawali iyo fatxada saaran waawda tataawali tataawali waawdeeda fatxada saaran calaa kulli xarfu dakhiil xarakadiisa ishbaac baa la yihahda xarfu dakhiilna haddaan soo marnay xarakadiisa waa ishbaac khaamisuhaa ay khaamisu lxarakaat arrasu wey wa huwa raskuna fatxatu maa qabla ta'siis تأسيسك وحي كهرية إن لا فتحية ويا كفتحة سين سالم سيدا سالم سينتي سفتحة ذوي تأسيسك وحوها حرف أسيق يعني وحوها ألف أسيق يروي وودح حرف صما سالم هذا تأسيسك أول سالم تأسيس كذا وألفته ألفته حرف كهرية حركة ديسة رسبة لرادة xarafka ka horeeya aliftuna waa siinta soo maaha siinka xarakadiisa waay marka rasiga saadisuhaa midda lixaad ay saadisu lxarakaat atawjiihu tawjiih baa la yidhaahdaa wa huwa tawjiihuna xarakatu maa qabla arawiyi lmuqayadi waa xarakada ka horeysa xarakatu maa qabla arawiy rawiga wixii ka horeeya xarakadiisa way rawigii almuqayadi la qayday muxuu ula jeedaa almuqayad waa cagsu lmutlaq wey waa saakin wey rawigii reebanaa wixii ka horeeya xarakadiisa towjiih baa la yidhahdaa ka qowlihi ay ka qowli shaacir xataa idaa janna adalaamu wakhtalat jaa-uu bimidqin hal ra'ayta di'ba qad wuxuu yidhi xataa idaa janna adalaamu ilaa habeenka uu madoobaaday wakhtalad madowgiisuna uu isku dheehmo isku darnaaday jaa-uu waxay la yimaadeen bimadqin caano baraxa ayay la yimaadeen baraxaasoo laga leeyahay hal ra'ayta di'ba qad weligaa di'bi ama yey ma aragta su-aashaasaa ka dhalanaysa buu yidhi baraxaas isagoo egyaa markaa aragto ninkan waa nin qolo usoo martiyo waa marka wuxuu yidhi saan u sugaynay martiqaad ilaa habeenkii uu mugdigiisii isdhex galoo saq dhexe la gaaray ayay waxay la yimaadeen buu yidhi caano baraxa oo biyaha loo badshi caanaha markii biyaha laga badiyo dhadhan iyo midab labada waa isbedelaan dhadhankiina waa isbedelo hadda si kale u dhadhamayaan midabkiina waa isbedelayo biyihii faraha badnaa caanihii cadaankii isbedelaa ku dhacaya boorboor ay noqonayaan waxayba u ekaadeen buu yidhi bahalka yeyda la yidhaahdo midabkiisoo kale caanihu yeeshaan marka waxay la yimaadeen buu yidhi jaa-uu bimidqin barax bay la yimaadeen baraxaasoo maquulin fiihi laga dhahayo hal ra'ayta di'ba weligaa ma aragtay hal ra'ayta di'ba yey ma aragtay qatu weligaa hal ra'ayta di'ba qad qad hadda waxa waaye waa rawigii oo reeban wey maxaa ka horeeya rawigaasi maxaa ka horeeya qaafaa ka horeeya soo maaha qaafkaasi ka horeeya xarakada saaran ayaa tawjiih la yidhaahdaa qaafka ka horeeya xarakada saaran ayaa waxaa la yidhaahdaa atawjiih tawjiiha loo yaqaanaa lixdaasina waa xarakaadkii waxaa arkaya marka xarakaadka iyo xuruuftii lasoo sheegay markii la isku daro mararka qaar waxaa arkaysaa hal kelimad oo ay ku kulmayaan sagaal waa kelima waaxida sida kelimadda hadda yuwaafiquhaa yuwaafiquhaa sagaalaa ku kulmaysa xarakaadka iyo xuruuftii magacyadoodii ka mida tasmiyaadkii iyo asmaadii yuwaafiquhaa waxaad ka bilaabaysaa xarafka waawga xarful waaw waxaa ku jira ras arras waa soo marna soo maa waa rasi wey aliftu waa ta'siis yuwaa waawgu waa rasi alalifu waa ata'siis maxaa ku xiga aliftaasi yuwaafiqu fa baa ku xigta soo maaha walfaau waa dakhiil dakhiil waa soo marnay fa'du waa dakhiil xarakada fa'da dakhiilkaa saaran maxaa la yidhaahdaa haddaan soo marno ishbaac wa xaraf xarakada saaran xarafka dakhiilka ah waa ishbaac qaafka yuwaafiquhaa fa'da qaafaa ka dambaysa maaha qaafka waa rawi inuu rawi yahan waa soo marnay beytka laftirkiisayba ku jirta soo maaha xarakada saaran qaafkaasi rawiga ah waxaa la yidhahdaa almajra majra magacyada hadda soo marnay ku jirtay ha'da yuwaafiquhaa ku jirta maxay ahayd magaceeda alwaslu bay ahayd ha'du waa wasli xarakada ha'daa saaran maxaa lagu magacaabaya nafaada ayaa la dhahaya waa xarakadii aan kusoo marno magaceeda inuu yahay annafaad wahuwa xarakatu haa lwasli waatuu ku yidhi nafaad baa la yidhaahdaa alifta yuwaafiquhaa ku jirta waxaa la yihahdaa khuruuj waxaa la yihahdaa alkhuruuj idan yuwaafiquhaa waxaa ku kulmay sagaal magac oo xuruuf iyo xarakaadba ay leeyihiin marka qaar marka waxaa laga yaabaa kelima waaxida in magacyadaasoo dhan ay ku kulmaan qaala alraabicu nooca afaraad anwaacuhaa wey ay anwaacu damiirka xagguu u noqonaya anwaacu alqaafiya wa hiya anwaacu alqaafiya tiscun waa sagaal muraajacada adinkaa laydinka rabaa sittatun mutlaqatun lix mutlaqa ah mutlaqa maxaa loola jeedaa oo mutaxarika ah lix mutlaqa ah iyo saddex muqayadaa wey marka laisku daro meeqay noqonayaan lix iyo saddex sagaal sagaalku sidaasay kusoo baxayaan sittatun mutlaqatun lix mutlaqa ah lixda mutlaqadaa wuu kuu tirinayaa marka mujaradatun mawsuulatun billiini wa bilhaa'i billiin markuu tusaalaha kuu keeno gadaal muxuu ka leeyahay haddana wa bilhaa'i buu leeyahay soo maa hadda waa israacinaynaa mujaradatun mawsuulatun billiini wa bilhaa waxaan rabaa marka horta inaan tirino lixdii lixdii inaan soo saarno marka hore intaanaan gelin shawaahidda shiiqu uu keenayo wuxuu ku yidhi lix mutlaqaa wey mujaradatun kow midda labaad waa maxay maya mujaradatun mawsuulatun mawsuula nooga reeb mujaradatun waa qayb koowaad hoos u soo soco maxaa ku xiga marduufatun waa midda labaad midda saddexaad mu'asasatun wey idan waa mujaradatun mawsuulatun billiin marduufatun mawsuulatun billiin wa bilhaa mu'asasatun mawsuulatun billiin mid walba liinka maxaa la socda ha baa la socota mujaradatun mawsuulatun billiini walhaa marduufatun mawsuulatun billiini walhaa mu'asasatun mawsuulatun billiini walhaa saddex soomaa intaasi saddexdaasi mujarada iyo marduufa iyo mu'asasa waa saddex saddexda mid walboo ka mida maxaa la socda yaa mid walba saddexda ka mid ah waxaa la socda mawsuula soo maaha biliini wa bilha tan labaad waa mawsuula biliini wa bilha tan saddexaad waa mawsuula biliini wa bilha meeshaas saddexdaasi iyo saddexdaa markii la isku geeya meeqay noqonayaan lixda sidaasay kusoo baxaya lixda saddexdan hore ayaa waxaa lagu darayaa wax la xiriire dambe mid walba midaa la socota mid walba mida la socota waxay ku noqonaysaa labo laba iyo laba iyo labo meeqay isku noqonayaan lix lixdu sidaasay kusoo baxeen marka mujaradatun mawsuulatun midda koowaad waa mujarada mujarada waxaa laga wadaa waa mid la dhartiray min aridfi watasiis waxaa laga dhartiray oo ay ka maran tahay ridfi iyo tasiis ayay ka maran tahay ridfi iyo tasiis waa taqaanaa waa kuwaan soo marnay ridfiga iyo tasiiska waa qaybahan hadda soo marnay ridfiga iyo tasiiskii lasoo maray ayay ka dhartiran yihiin oo ay ka maran yihiin ridfiga wuxuu ahaa xarfu madin qabla rawiyi soo maa tasiiskana wuxuu ahaa alif udhaxaysa bayna rawiy waxay ahayd alif ayada iyo rawiga u dhaxeeyo xaraf kale ayadii rawiga uu xaraf udhaxeeyo labadaasi midna waa ka maran yihiin mujarada la yihahdaa qaybtan waana mawsuula biliin waa mid lala xiriiriyey biliin ay xarfuliin xarfuliinki waa la yaqaan waa saddexdii xaraf waaya ka qowlihi ay ka qowli shaacir waay xamadtu ilaahi bacda curwata id naja khiraashun wa bacdu shari ahwanu min bacdi xamadtu xamadtu ilaahi waxaan mahdiyey buu yidhi ilaahaygii ilaahaygii yani allah subxaana wa tacala rabbigay ayaan mahdiyey bacda curwata curwo kadib id naja maxaa yeele waxaa badbaaday buu yidhi khiraashun ninkii khiraash ahaa wa bacdu shari sharta qaarkeedna ahwanuu way ka fududahay min bacdin qaarka kale curwo iyo khiraashaa dagaal aaday cur waa la dilay khiraashna waa soo badbaaday geeridu xanuunay leedahay laakiin haddana waxaan ilaahay uga uga mahdinayaa buu leeyahay inuu khiraash soo badbaadiyey maxaa yeele shartu waa kala fududah hadday labadooda wada tegi lahaayena ka darnay laakiin hadda waxaa tegay curwa ilaahay waxaan ku mahdinayaa curwo geeridiisa kadib id najaa khiraashun maxaa yeele khiraasha alla uu badbaadiyey oo khiraashaa badbaaday وبعض الشر أهون من بعض marka beydkan qaybtiisa dambe inta badan waa lasoo qaataa bacdu shari ahwanu min bacd shartu waa kala fududa waa meeshii qaacidadii fiqiga ahayd ay ka lahayd hadday laba mafsada kulmaan mid yara la qaataa maxaa yeele bacdu shar ahwan min bacd shartu way kala fududa tan fududaa la qaadanaya oo lala imaanaya waana mafsado waa laakiin maxaa lagu celinayaa midda weynaa lagu celinaya shaahidku hadda waxaa waa min bacdi bacdi ayaa waxay tahay waa mujarada waana mawsuula biliin mawsuula biliin sidee u tahay bacdi ayay ahayd soo ma markii la ishbaaciyo xarakada daadka saaran waxaa ka dhalanaya ya baa ka dhalanaysa ya-daasuna waa xarfu liin hadda ridfina ma gelin ta'siisna ma gelin ridfi iyo tasiis midna kuma jira kelimadan bacdi wa bilhaa-i ay mawsuula bilhaa waa mujarada mawsuula bilhaa ka qowlihi ay ka qowli shaacir ou yidhi alaa fatan alaa fatan alaa fatan laaqa alculaa bihamihi laysa abuuhu bibni cammi ummihi alaa fatan nin dhallinyaro ah badanaa wey macnaa rubbaa meeshaan ku qadarana laaqa alculaa oo la kulmay sarayn bihammihi ay bisababi hamihi hamigii ou leeyahay darteed waxaa badan buu yidhi nin dhallinyaro ah oo la kulmay darajaad sare hamiga iyo niyadda uu leeyahay darteed laysa abuuhu ninkaa dhallinyaradaa aabbihii ma aha bibni cammi ummihi hooyadii ina adeerkeed ma aha aabbihii iyo hooyadii ilma adeero maahan buu yidhi ninka noocaas carabtu waxaa jirta dhaqan agtooda ah ilma adeerada inaan la guursan gabadha ilma adeerka kula ah ama kuu dhow inaadan guursan waxayna yidhaahdaan haddii aada rabto inaad dhasho wiil dakiya geesiya deeqsi ah raganimo badan dadka fogaa la aadaaya yidhahdaan qabiilkaaga iyo qaraabadaada lagama guursadee waa la fogaadaaho waa la dheeraadaa fogaanshahaasaa waxaa laga dhaxlaa bay leeyihiin dadnimo laakiin dhowaanshaha xoogaa wiilaan fiicnaynaa ka dhalanaya bay leeyihin doqonnimaa ku jirtay leeyihin meeshaas dhaqan ay carabtu lahaayeen hadda wuxuu ku ammaanayaa marka wiilkan dhallinyarada ah ee hamigiisu sarreeyo wuxuu leeyahay waxa hamigaas inuu sarreeyo keeno waxa waaye hooyadii iyo aabbihii ilma adeero ma ahayn laysa abuuhu bibni cammi ummihi shaahidkaada waa maxay bibni cammi ummihi waay ha baa u dambaysa soo maaha hadaasi waa mawsuula biliin waxaan dhihi lahaa hadaasi yani waa mawsuula bilha waa mujarada mawsuula bilha ha baa lala xiriiriya ومردوفة موصولة باللين وقيبت لبعض ومد مردوفة ردفي وقالي معنا وانا موصولة باللين لين نوال حريرة ردفي وصمرنا كقولها أي كقول الشاعر ألا قالت بثينة إذ رأتني وقد لا تعدم الحسناء ذا ما ألا قالت بثينة بثينة وحيتري إذ وقت رأتني أي أركتي وقد, وقد والحال قد لا تعدم أن لقوينين alxasnaau gabadha wanaagsan ee quruuxda badan aan laga weynaynin daamaa mid dhaleeceeyo wax ka sheega lama waayo yacni qof walboo fiican qof dura ayaad arkaysaa buu leeyahay marka wax sheegu waa iska jiraahe gabadhu waxay tidhi marduuf waayo hadda ridhii baa gale daamaa alifta ku jirta waxaa la yidhi waa xarfu madin qabla rawiyi soo ridfiga ma ahayn dama miimka waayo hadda rawiga alifta ku jirta waay aliftaasa waxay tahay xarfu ridfin waa marduufa waana mawsuula biliin awa liinka hadda ku jira alifta waay dama aliftaas waay وبالهاء وموصولة بالهاء منها لا لحرير وكقوله عفت الديار محلها فمقامها عفت الديار قريه أيا بابا أيوة محلها محل كذي بابا أي فمقامها مقام كذي ماشي كنا قيد أيا بابا أضي شاهدك هذا وحواي فمقامها وهذا سوى موصولة بالهاء مردوفة موصولة بالهاء مردوفة ويو ردفك هذا كجرت وألفته ردفك وألفته موصولة بالهاء وهذا كجرت مقامها هذا سوى ومؤسسة يمد مؤسسة وهي موصولة أو لا حرير بالليل مؤسسة محل ولا جيدا محا قلي حرف تأسيس قلي آه تأسيس كيف قلي كقولها كقول الشاعر كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب كليني إي تلصارو إي حل صارو لهم مرقو مرقو ذا كويس أنا إي حل صارو إي تلصارو يا أميمة gabadha la yidhaha umaymay naasibin hamigaasoo ama murugadaasoo naasibin ah mid wax daalinaysa murugo aada u dhib badana walaylin iyo habeen habeenkaasoo uqaasiihi aniga aan la daalaa dhacayo habeenkaasoo batii'i ilkawaakibi xidigihiisu ay tartiib u socdaan macnaha muxuu ula jeedaa habeenkii ay ugu dheeraaday buu ka wadaa murugada jirta darteed ayaa habeenkii wuxuu ila noqda waqti aada u dheer qofku markuu murugaysan yahay waqtiga dhan waa la dheeraanaya waqtigaa la fogaanaya intuu waagu ka baryayay wax dheeray la noqonayaan hadda shaahidka waxaa waaye walaylin uqaasiihi batii'i lkawaakibi ta'siisku muxuu ahaa atasiis wuxuu ahaa alif ayadaiyo rawiga oo xaraf u dhexeeya soo maaha arrawiyi hadda waa maxa ba'da waa muxuu noqonayaa marka tasiiska atasiis aaway waa aliftaas way atasiis waa alifta alkawaakibi ku jirta waa muasasa waana mawsuula biliin aawal liinka lala xiriiriyey kawaakibi waay ya-da ishbaaca ka dhalanaysa way وبالهاء وموصولة بالهاء وكقوله في ليلة لا يرى بها أحد يحكي علينا إلا كواكبها في ليلة هبين بانكسو غناي هبين كاسو لا يرى بها aan la arkaynin dhexdiisa axadun qofna yaxkii calaynaa waxaa annaga noo soo xikaayoonaya un keliya ay laa yaxkii calaynaa axadu macnaa cid noo soo xikaayoonaysa ma lahan ilaa kawaakibuhaa ilaa xidigaheeda mooyaane ama laa yuraa biha axadun qofna la arki maayo ilaa kawaakibuhaa ilaa xidigaheeda mooyaane taasaa leedahay yacni qofna la arki maayo habeenkaasi dhexdeeda ilaa xidigaheeda mooyaane أحد لا يرى بها لا أركي ما يوير أحد أحد أو يحكي علينا أحد كاسو أنغا وحنوص ونقلنا لا أركي ما يو إلا كواكبها إلا حدقه هذا مويا آه. عندنا لا أركي ما يو إلا حدقه هذا مويا معنى قف ورصو نقل سمرة مقدقة جرا qof war soo naqlinaya oo soo guurinaya ma jiro kawaakibu haa tii hore maxay uga duwan tahay haada un basi uga duwan tahay saddexdaa lixdaasi waa mutlaqa sida lixda uga soo dhalanaysana waa sheegnay wa halaaثun saddexna muqayadatun mujaradatun wey mid muqayada ah muqayada maxaa lagu sheegay saakina wey oo mujarada ah maxay ka dhartiran tahay min alridfi wاta'siis ka qowlihi ay ka qowli shaacir أتهجر غانية أم تلم أم الحبل واهم بها منجزم أتهجر مهجرنيسا غانية مد ديقتونتا غانية وقوانا كديقتونتا إنا إسقر حصو والمستغنية بجمالها عن الحلي واللباس ومدى quruxdeeda ku deeqtoonta ugana deeqtoonta in dahab iyo dhar iyo la isku qurxiyo maba u baahna u leeyahy quruxdeedaa ku filan waa haaniya atahjuru ma hijroonaysaa haaniyatun mid deeqtoontay miyaa hijroonaysa aniga miya iga hijroonaysaa wey am tulim mase way i xiriirinaysaa way isoo dhoweynaysaa amil xablu ama mise xariga waahin waa mid jilcay bihaa ay minhaa xaggeeda oo munjazim ma mid go-ayaba xarigga mid go-ayo xaggeeda ka jilcay miya wuxuu ka murugaysan yahay gabar markaa la fiicnayd ayuu leeyahay gabadhii quruxda badnayd ee quruxdeeda uga deeqtoontay dahab iyo wax laysku qurqurxiyo ma i hajrinaysaa talowma waxay iiga maqan tahay hajri mase way i xiriirinaysaahoo duruufo kalaa haysta mase xariggii baa jilcay oo xariggii baa agga xaggeeda ka jilcay kolley aniga xaggeyga wax kama jilcin buu leeyahay ee ma xaggeeda xaragu ka jilcay oo sidaas miyuu ku go-ay hadda saahidka shaahidku waxa waa munjazim waay maxay noqotay ya waa muqayada soo maa muqayada wayo waa reebantaha waa munjazim waana mujarad oo ridfi iyo ta'siis midna ma gelin wa marduufatun iyo mid marduufo ah waay waa marduufa macnaha maxaa loola jeedaa ridfi baa galay waay كقوله كل عيش صائر للزوال كل عيش نلال والبا صائر ومض أهانيس للزوال زولد للزوال ردفي بقى قال سامها محانا أدن بيا سكونا أدن بيا وهو مقيدة ومؤسسة ويمد سدحات كقوله غرر غررتني وزعمت أنك لابن في الصيف تامر qarartanii waad ikadisay wy wazacamta waxaad sheegtay an an iyo naka way ile laba nuun way soo ma aha midda horena waxay raacaysaa misraaca koowaad nuunta hore midda dambena misraaca labaad annaka adigu laabinun ay duu labanin inaad tahay mid caano u saaxiiba fi sayfi waktiga kulaylaha inaad caano u saaxiibto macnaha wuxuu leeyahy xoolahaagu inay caano leeyihiin oo barwaaqo iyo caano aada dhex joogto ayaad ayaad sheegtay buuyi taamirun ay duu tamri mid timir u saaxiiba inaad tahay fi shitaana waad sheegtay waktiga qaboobahana timiraa iisoo go'da waktiga kuleelahana caanan meelaan kala geeyaan waaye saasaad iigu sheekaysa buu yidhi waa ikadisa beenaad ii sheegaysa buu leeyahay qarartanii wazacamta annaka laabinun fi sayfi taamir hadda shaahidku waa taamir waa mu'asasa ta'siisa gale waxaa kaloo tahay waana muqayada oo waa saakino waa reeban tahay waxaa noo dhiman asmaaء اlqawaafi iyo cuyuub اlqawaafi insha allahu ayadana duruusta dabaan qaadan doonaa ha la soo muraajaceeyo wallahu aclam wslى اllahu calى nabiyina mxamed wعalى alih وsaxbihi ajmaciin